cabdiraxmaan cumar maxamed oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa la yimid hal abuur shaqo oo uu ku maareeyo nool maalmeedka qoyskiisa taasoo ah cilad bixinta telefoonada gacanta shaqadan ayuu bilaabay cabdiraxmaan toban sano ka hor si nolosha reerkiisa uu uga maareeyo islamarkaana uu uga maarmo inuu dalka ka tahriibo haddaba waa kan cabdiraxmaan cumar maxamed oo ka warbixinaya waxyaabaha uu qabto caqabadaha uu kala kulmo iyo sababaha rasmiga ah ee ku dhaliyey qabashada shaqadani waa mahadsan tahay waxaan bilaabay labada kun iyo shan iyo tobankii waxaan ku dhex jiraa muddo toban sano ah insha allahu tacaala haddana waan rajeynaa inaan kusii dhex jiro dhalinyaro badan oo mustaqbalkooda uga faa'iidaystane aan kasoo saaro meeshan oo maanta uga baxa shaqalaanta iyo xaaladaha adagoo ka jira wadanka iyo taasay ugu horeysa tahriibka iyo maanta inay baagamudo dhalinyarada meelaha u fadhiyaan nolosha reerkeyga kolley waxaa waaya dee inta lee ka maareeyaa alxamdulilah shukri meel kaloon ka maareeyaa ma jirto kolley xirfadaanaan leeyahay meeshaanaan ka shaqeeyaahoo reerkeyga halkaanaan ka maareeyaa alxamdulilah haa dhalinyaro ila shaqeysaa jirto oo ayagana halkan noloshooda ka maareeyo runtii waa ogtahay markii shaqo la bilaabayo ama qof oo wax bilaabayo caqabado wuu la kulmaa in lagu yidhaaho haddee nin hadde wax soo barto dhalinyaraha haddana telefoon maanta sameynayo runtii waxaa waaye caqabada aad u adag waaye laakiin qofka asiga noloshiisa iyo mustaqbalkiisa meeshuu ka dhex arko ninka ragga ama qofka bini aadamkaana waxaa waaye noloshiisa asigaa maamulo asigaa la rabaa inuu noloshiisa maareeyo horta marka laga hadlaayo saameynta suuqa oo gobolkan hiiraan saameynta ugu badan waxaa keenaya waxay tahay horta wadan dan deegaan dhanoo ka tirsan oo gobol gobollada soomaaliya ka mida haddana ah gobolladii ugu horreeya soomaaliya maanta waqtigii xorriyadda lix iyo tobankii gobol oo ugu horreysay in maanta haddana uusan ahayn gobol ee ka shaqeysa lacagta shilinka soomaaliga caqabadda ugu weyn waa caqabadaas dadkiina maanta waxaa waaye sida middan caqabadaha culeyska oo jirane waa caqabada suuqyada caalamka maanta aan la qabno